xaliimo cali warsame ama xaliimo cali jirqofaji u yaqaan waxaan ka socdaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland waxaan ahay xiriiriyaha arrimaha qoyska iyo horumarinta bulshada ee puntland sidaa darteed waxaynu ku salaamayaa reer buhoodle madaxdooda dhalinyaradooda ardadooda ciidamadooda dadkooda aada u sharafta badan ee walaalahaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaam shiika waxaan horta marka hore usheegay intaanan ujeedadayda ka hadlin shiiku maanta ma uma naqaano anagu munaasabada uma anan qaadan inay tahay maalin ciida oo sida ciidulfidrada iyo aanu u weyneynino ciidul adxada waxaan ugu talagalay oo loo aqoonsaday maalinta haweenku ay kaga hadlaan danaha haweenka ee waxqabadkooda iyo tacadiyada haweenka iyo waxay u baahan yihiin ay kusoo mataqan kusoo bandhigaan ayaanu u qaadanay maanan nihin kuwa ku tumanaya diinta islaamka ee doonaya inay meel kaga dhacaan waxaanu jecel lahay inaanu u adeegno u khidmayno waxaanu ku kalsoonnahay waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala ee xaquuqda ee una siiyey ee aanu ka weynay ragga yaga aada iyo aad ayaanu ugu kalsoonnahay ilaahay wuxuuna siiyey xaquuq aan mataqaanaa dhamaystiran oo aanu ku faraxsannahay oo nagu filan laakiin waxaanu ka weynay oo tartanka keenay ragga yagii ayaa fulin waayey oo taasi waa taa tan labaad ee barnaamijka maanta halkan u yimid sanad walba waxaa loo qaataa halkudhig buu sanad waliba leeyahay sanadkan waxaa loo qaatay halkudhiga sanadka ka dhexeeya haweenka adduunka waxaa loo qaatay horumarinta haweenka horumarinta haweenka xagga dhaqaalaha si loo yareeyo fakriga baalahan iga yar durkiya si loo anaaba socodee mar walba idin kusoo gaaraya codkaysi si loo yareeyo fakriga macnaheedu waxa weeye haweenka haddii dhaqaalaha ay hayaan waxaa yaraanaya fakriga waayo hooyooyinku waxay leeyihiin dhaqaen way dhaqaalo badan yihiin dhaqaalaha soo gaara ee gacanta ay ku dhigaan ee mataqaana ay ku baaxmushtareynayaan gacantooda yimaadaa wuxuu deeqayaa ummad oo dhan buu deeqaya mujtamac oo dhan buu gaarayaa dalkoo dhan buu gaarayaa qoyskoo dhan buu gaarayaa hooyadu lacagta ay gacanta ku dhigto iyadu kuma ay qayilayso kuma qamaarayso wax tacadiya kuma samaynayso waxau noqonayaa wax yaal reerkii iyo dalkii iyo dadkii ay manaafacaadsadaan ayuu noqonayaa marka sidaasa waxa loo yiri loogu magac daray si loo yareeyo dhaqa kordhaqaadida dhaqaalaha haweenka si loo yareeyo fakriga fakrigu wuu yaraanayaa haddii hooyooyinku iyo gabdhahu gacanta ay ku hayaan dhaqaalaha oo israafkii badnaa iyo lacagtii lagu qayilaya iyo dayicii ayay lacagtu ka raysanaysaa dhaqaalihii ka raysanaya markaa horumar buu dalkaasi gaaraya horumarkii qoys gaarana waxaa gaaray gobol baa gaaray caasimad baa gaadhay qaran baa gaaray dhinaca kale waxaa la yidhi oo halkudhiga labaad uu yahay koruqaadista haweenka shaqada shaqa siinta haweenka in shaqa la siiyo si ay u isticmaalaan tiknolojiyadda casriga tiknolojiyadda casriga marka laleeyahay adduunka horumar buu gaaray halkii berigii hore gabdhaha soomaaliyeed ay cawda ka falkin jireen dhiisha ka ka toli jireen ee dhigta ka xiri jireen dee maxaa la rabaa maanta inay aalada casriga ay combyuutarka iyo kaamirooyinka iyo qalabka ay labaro gabdhihii ay horumar gaaraan ay noqdaan doctooro iyo bayloodo si dalkii horumar u gaaro markasta oo qof dumar horumar gaadho dalku wuxuu gaarayaa horumar halka horey looga yiri ninkii gabar waxbaray wuxuu waxbaray qoys ama qaran ninkii nin wiil waxbarayna hal qof buu waxbaray marka haddii gabdhaha waxbarashadoodii kor loo qaado ee shaqadoodii kor loo qaado ummadii baa mar labaad kor u qaadaysa waxaa la yidhi dhiirigelinta siyaasadda haweenka siyaasadda haweenku hadday ka qayb galaan ee go-aanka dalka talada wax ku yeeshaan ee maay degmada konsolada degmooyinka loo dhiibo ee gobolada loo dhiibo ee degmadan buhoodle maanta konsolkeeda gabdhuhu ku badan yihiin waxaa imanaysa inay magaaladani nadiif noqoto waxaa imanaysa in lagu isku taxalujiyo halkii biyo laga raadinayo waxaa imanaysa in sidaadkii laga shaqeeyo waxaa imanaysa inay gabadhu ay maskaxdeeda ku daba ku dabaqdo ee ku daboosho sidii dalkaasi u gabar walba waad aragteen guri kasta gabadhi joogta way qurux badan tahay markaa gabadha xilka loo dhiibaa sida gurigeeda uqurxinaysay ayay dalka uqurxinaysaa oo waxaad helaysaa jirad wanaagsan waxaad helaysaa biyo sidii lagu raadin lahaa sidii nabadgelyo lagu heli lahaa sida horumar lagu raadin lahaa waxaan idiin sheegaya haweenku waxay joogaan guri walba soomaalida iyo beelaha islaynaysa ee qabiil qabiilka isku laynaya gabdhuhu guri walbay joogaan haddii ay haweenku siyaasadda fahmaan ee siyaasadda ka qayb galaan ee reerka qabana ka qayb galaan reerka ay ka dhashaana ka qayb galaan dee ma imanaysa in soomaalida islayso ee qabiil qabiil isku layso sababtoo de waxa waye guri walba iyadaa joogta waxay gaaraysaa go-aankii dalkay wax ku yeelanaysaa waxay noqonaysaa heer ay gaadho wiilkeeda inay tidhahdo oo adiguma walaalahay baad ku duulaysa ninkeedana ay tidhahdo oo adigu ma waxaad laynaysaa walaalahay walaalkeedna ay tidhahdo oo ma wiilkayga ninkaygaa dilaysaa anigu wixii layaa udhexeeya soo ma ahan marka sidaas ay waxay ku noqonaysaa arrintu siyaasadda gabdhuhu hadday ka qayb galaan waxaa la helayaa nabadgelyo guula waxaa la helayaa dal amaana marka ha u arkinina inaan inagu idin cayrsanayno inaan idin ciriiriyayno waxaan doonaynaa bal inaan idinka bedelo afrika iyo aasiya raggii ku dayacan yahay dayaca inaan ka saarno oo aad u ogolantaan kaalimo badan iyo fursado badan gabdhuhu inay helaan maaha inaan anagu diinta islaamka ciiri ku hayno maaha inaan ragga yaga waxyeelayno waxaan u ordaynaa ee aan u shaqaynayna ee waa ragga yaga marka raggu ha fahmo inay tahay iyaga sidii dhibka looga saari lahaa sidii dhibka idinka le maaha inaan anaga keliga ee dhibka ka saarayno anagu waad aragteen raggi soomaaliya isagoo qaran haysta ee soomaaliya laleeyahay ee libaaxyada africa loo yaqaano ee sharafti labaad ciidamadii soomaaliya leeyihin raggii baa wuxuu isku qabsaday kursigii nin walba wuxuu yidhi adiga koob iyo labaatanka oktoobar ha lagu dabaaldego niyad dushaada ha mare markaasaa xagga gal waryaa soomaaliya cadow ah adeera ethoopia ankaro yaa waa kenya ankaro cadowgiisiibuu soo kaxaysay gabdhuhu cadowga waxaa gaara marka inuu hooyadii kubsado inuu walaashi kubsado inuu jidka u istaago inuu khamre ka dhergo in maskaxda laga bedelo maanta hoog iyo ba'da raba ku jidaane hoog iyo ba'an idinka saaraynaayo siyaasada u ogolaada dumarka dhibaatada waa idinka bixinayaanino dhulka aad ku dayacantihiin bay rabaa inay dib idinka soo ceshaani idinka dhib idinkuma hayaanin marka sidaa u ogaada sabata bixin baan rabnaa sabata bixin baan hadar wadnaa sida wax loo sabata bixin lahaa ayaanu ku jirnaa intaa waktigu hadalka wuu iska kooban yahay dad badanna way iga dambaynayaan waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay maanta caalamka u sheegaya inaan magaalada buuhoodle oo ay maanta iigu horeyso haddana ogaada anigu dalka wadanka goboladan puntland la yidhahdo anigu buuhoodlaan u jeclaa inaan buuhood la imaadana aad baan u jeclaa aad baan maanta ugu faraxsanahay maaha in laygu soo qasbay ina markaan imaanayay buuhoodle engarawa kasoo ambabaxayay gaariga ingeerkaa soo qaadanayay maaha inay aniga cid i qasbaysa anaa doortay anaa soo doortay buuhoodle baan aad u jeclahay inaan imaado saaxiibo badanna buuhoodla waan ku leeyahay macalimiin aad u fara badan baan hayn jiray aqaamaqa maanta meelaha meeqaar ka joogayn karo reer buuhoodla waxaan jeclahay isboortiga buuhoodle macalimiinta haweenka aad iyo dad badan baan kulehay saaxiiba mar labaad iyo mar saddexaad baan aad ugu faraxsanahay inaan maanta buuhoodle dhex taagnahay ee gobolka cayn goobkiisa aan ka shaqaynayo aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya aad iyo aad baan u arkaa inaanan qariib ahayne aan magaalada idiin joogo oo niyadaydu ay aad u faraxsan tahay maantana waxa weeyaan arrintaana waxaan leeyahay waa sida halkudhiga loo qaatay intaas ayaan halka igu soo gabagabaynaya wabilahi tooku